tana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskaxiyo aqoon maka maarantaa bidigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo aad dhegeysataan maalin walba marka laga reebo maalnimada jimcaha
jawaabahan mayaada icnohoodu wuxuu yahay
kale dhegeystayaal waa maalnimo alaaa ah taarikhdan ay ku beegan tahay aaanka bisha labay tobanaad ee desembar sanadka qodobada saaka barnaamijka faaqidaada wararka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah laamaha amniga gaalkacyo oo howlgal lowla dagaalamayey maandooriyaha ka sameeyey magaalada gaalkacyo barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaa sidoo kale maqli doontaan maandooriyaha maleeshiyada argagixisada al-shabaab ay ku beereen qaar ka mid a beeraha dowlad goboleedka hirshabelle waxaad sidoo kale maqli doontaan wasaaradda gargaarta musiibooyinka hirshabeelle oo sheegtay in abaar ka jirto deegaano ka tirsan gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe qodobada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan anigoo sheekh ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya dhanka farsamada hagarla'aaneed waa sidiiq cabdulaahi iyo maxamuud faarax siidow faarax mar kale ee barnaamijka faaqidaadda
bidigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskaxi waa hagaag dhegeystayaal aynu ku bilownee laamaha amniga gaalkacyo ayaa howlgal lagula dagaalamayey maandooriyaha khamriga iyo xashiishka ka sameeyey magaalada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug haddaba si wax badan uga gogaan arrintaasi waxaan ka waraysanay goordhow cabdirasaaq maxamed axmed wariyaha warbaahinta qaranka magaalada gaalkacyo
howlgaladan xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhanka galmudug waxay ahaayeen howlgalla iyagu daba socday kuwii horey uga socday magaalada gaalkacyo islamarkaana isugu jireen laba qaybood ah la dagaalanka argagixisada iyo sidoo kaleeto isticmaalka ikhtilaafiga maandooriyaha khamriga taas oo muddooyinka u dhameeyey oo guulala taaban karo oo laga gaaray marka hore waxaa la daamniyay magaalada gaalkacyo howlgalka xalay ayaa waxaa si wanaajira iskaga kaashanaya ciidamada booliiska iyo nabad sugidda degmadan gaalkacyo waxaana howlgalka sidoo kale qayb ka ahaa oo la socday maamulka degmada gaalkacyo ee galmudug waxaana howlgalkan intii uu socday lagu soo qabqabtay dhalinyaro fara badan kuwaasi oo isugu jiray dhalinyaro oo sheegay inay dadka mobeylada ka furan jireen iyo sidoo kale kuwa ka howlanaa isticmaalka maandooriyaha khamriga kuwaasoo haatan ku xiran xabsiga gaalkacyo howlgalka inta socdayna waxaa warbaahintaasi wadajira ula hadlay duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale iyo taliya ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka mudug gaashaanle maxamed mire ugu horeyna duqa degmada gaalkacyo ayaa u mahad celiyay ciidamada amniga guud ahaantood isagoo dhanka kalena fariin u diray ciidamada daraawiishta galmudug oo iyagu ku sugan gudaha magaalada gaalkacyo taas oo uu sheegay in looga baahan yahay inay xeryahoodii ku laabtaan si loo kala garto qofka dambiilaha iyo qofka ciidanka sidoo kale taliya ku-xigeenka qaybta booliiska oo isna la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in howlgalkani uu socon doono inta laga xaqiijinayo amniga guud ee gobolka mudug islamarkaana uu qayb ka yahay howlgaladii socon jiray waxaa sidoo kale taliya uu sheegay in qorigii lagu dhex qabto magaalada gaalkacyo xataa haddii ay leeyihiin ciidan aan labisnayn ama aysha markaasi aan shaqo ku jirin dowladdu ay qaadanayso waxaa sidoo kale soo saaray amar ku aadan taliska booliisku in in aan la isticmaali karin muraayadaha madow ee baabuurta lagu xirtay wuxuu sheegay inay caqabad ku yihiin amniga laga bilaabo labaatanka diseembar oo xalay ku beegneed markii howlgalkan uu socday guud ahaan amniga magaalada gaalkacyo waa mid sugan waxaa sidoo kale saraakiisha laamaha amniga iyo maamulka degmaduba ay ugu baaqayeen shacabka inay la shaqeeyaan laamaha amniga si loo xaqiijiyo amniga magaalada gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka waa maasan tahay kulankan waxa uu shalay gelinkii dambe ka dhacay xarunta madaxtooyada puntland ee magaalada gaalkacyo waxaana shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka mudug cabdilatiif muuse nuur waxaa kulankan goobjoog ka ah guud ahaan saraakiisha laamaha amniga kala duwan iyo garsoorayaasha ee gudoomiyaasha maxkamadaha gobolka mudug ee puntland waxaana kulankan intiisa badan lagu gorsaeyey dhacdadii habeen ka hor ka dhacday magaalada gaalkacyo islamarkaana ay ku waxyeelama uu ku geeriyooda askari ka tirsanaa ciidamada booliiska puntland xilli howlgal lagula dagaalamayo kooxa maandooriyaalka ganacsanayay ee ku sugan deewashadii hore ee kabka ee magaalada gaalkacyo howlgalkaasi oo ciidamadu ay ku guulaysteen inkastoo raggii ay baxsadeen balse waxa ciidanku ay guud ahaanba la wareegeen goobtii iyo sidoo kale agabkii gaadiidkii iyo hubkii haysteen waxaana sheegeen shirka kadib markii soo gaboobay gudoomiyaha gobolka mudug cabdilatiif muuse nuur in kulankani looga hadlay laba arrimood oo ah arrimaha dhulalka oo dhibaatooyin fara badan keenay iyo sidoo kale amniga waxauna sheegay in haatan argagixisadii ay wejiyo cusub la soo baxday iyagoo adeegsanaya kooxamaanka doorya si qalqal loo geliyo amniga magaalada gaalkacyo ama guud ahaan gobolka waxauna sheegay ka maamulahaan in xoogka saari doona si loo soo afjari lahaa iskasta oo ku howlan amni daro waxauna dignin u diray kooxaha ka ganacsada isticmaalka maandooriyaha khamriga ama yalciyadiisa kala duwan waxaa sidoo kale uu sheegay in tallaabooyin laga qaadi doono dadka haysta cayaqyada ee iyagu iska falaya dhulalka aan sharciga lahayn marka guud ahaan kulankan waxa uu kusoo dhamaaya saafgarad waxaana maamulka uu ka soo saaraa awaamiir ku aadan in ka ganacsiga maandooriyaha khamriga iyo ammaan xumida si wadajira looga soo wareejisto isagoona gudoomiyaha gobolku baaq u diray shacabka gobolka mudug waa gartay marka cabdirasaaq saraakiishu haddii ay hadleen ma ma sheegeen goobaha lagu farsameeyo maandooriyaha ma gudaha gaalkacyaha mise banaanka laga keenaa
qamrigan inta badan ama maandooriyahani waxa uu ka soo galaa xadka etoobiya iyo soomaaliya oo ah xad ballaaran waxaa maamulada galmudug iyo puntland dhowr jeer isku dayan inay xakameeyaan balse way u suurtageli weysay maadaama xadka etoobiya ay la leedahay soomaaliya uu yahay mid ballaaran islamarkaana awood ahaan maamuladu haatan ay ku filnaan waayeen xakameyntiisa iyo si qaabka loo soo geliyo balse waxay dagaal xoogan kula galeen gudaha magaalada gaalkacyo haatan loola qaro boqolkiiba siddeetan ciidamada amniga labada dowlad goboleed waxay ku guulaysteen soo afjarista ka ganacsiga isticmaalka maandooriyaha ee khamriga isagu markii hore qiimo yar ku imaan jiray magaalada gaalkacyo iyadoo qiimo aad u yar la kalaysan jiray balse haatan uu qiimihiisu sare u kacay iyadoo laga cabsi qabo dhuumalaysiga lasoo gelinaya taasi marka waxay fulisay in dad badan oo isticmaali jiray khamrigaasi ay awoodi waayeen dhaqaale ahaan balse waxay sheegeen maamulku inay gebi ahaanba ka shaqayn doonaan sidii loo soo afjari lahaa ka ganacsi isticmaalka maandooriyaha khamriga maxkamadna loo saari lahaa cid kasta oo lagu arko dhowaan ayahayd markii maxkamadda gobolka mudug ee puntland lasoo taagay rag iyo dumar iyagu ka ganacsanayay isticmaalka ama khamriga kuwaas oo lagu xukumay xabsi gaaraya lix sano iyo lacag ganaax aada u fara badan marka maamulka puntland marka loo eego gaar ahaan ciidamada amniga puntland waxay xooga ugu badan isugu geeyeen markan siday uga hortagi lahaayeen ka ganacsiga iyo isticmaalka maandooriyaha qaybihiisa kala duwan oo isagu gaalkacyo loo arka inuu yahay waxyaabaha fudeeya amni xumada amni darrada
cabdirasaaq maxamed axmed wariyaha warbaahinta qaranka ee magaalada gaalkacyo ayuu kaasi ah dhegeystayaal oo ka warbixinayay howlgalamayay maandooriyaha khamriga iyo weliba xashiishka oo xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug barnaamijka faaqidaada wararka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad dhegeysanaysaane wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa sheegtay inay bilowday howlgal lagula dagaalamayo maandooriyaha oo maleeshiyada argixisada al-shabaab ay ku beerto qaar ka mid ah beeraha hirshabeelle wasiirka amniga hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan khayre ayaa sheegay in argixisadu ay ka ganacsato maandooriyaha iyagoo u maraya ganacsato isagoo tilmaamay inay dagaal kula jiraan sidii ay u ciribtiri lahaayeen meelaha lagu beero bismillahi raxmaan raxiim marka koowaad waa islaamaya warbaahinta qaranka iyo dhammaan dadka ku xiran shacabka soomaaliyeed falaan kadib saa la socotaan labadii maalin lasoo dhaafay waxaa deegaanada dowlad goboleedka hirshabelle gaar ahaan caasimadda iyo goobaha ku hareereysanba ka socday howlgal lagu sifeynayo muqaadaraadka la dagaalanka muqaadaraadka ah maadaama ognahay in muqaadaraadka oo qayb ka yahay amni darada waxyaabaha ugu waaweyn amni darada fududeynaya qayb weyn oo afeer ka yahay iyo inuu wax badan ka bedelayo dhaqankii wanaagsanaa ee bulshada shacabka soomaaliyeed ay muddada badan haysteen marka sidaas darteed annagoo bulshadeena iyo deegaanka iyo gaar ahaan howlaha amniga waxdan kama badan ayaa ayaa ku yimaada qorshahaas ah in deegaanada maadaama uu kasoo batay lagu sifeeyo muqadaraadka
maxaa idinkaga qabsoomay marka howlgallada aad samayseen
wax badan looga qabsooma dabcan mediana waa ka aragteen waxaa lagu soo qabtay magaalada muqadaraad fara badan haddii aan lahayn ka ganacsiga xashiishka iyo qamriga iyo maandooriyaasha kaleba dadkii lagu soo qabtayna adaa amniga gacanta ku haayo waxaana la geen doonaa maxkamad dadka kale oo ku ganacsadana iyo meelaha kale oo lagu abuurana dee ayagana insha allah howlgallo kaleta iyo qorshayaal kaleta kasoo socdo dadka deegaanka loogu dignaa arrintaas intii oon ciidanka aysan aadin oo ayaga intaan la aadin ka hor soo xaadir ama lasoo wadaago waxay hayeena keenana marka hore annaga aan aan ugu baaqnay lacagtiis loo fidin doono intii ka dhan adeegtana insha allah cadaaladaan marsin doonaa
waa tahay muqaadaraadka waxaan ognahay inuu dhibaato badan ku hayo bulshada sidoo kaleeto waxaa jirta in muqaadaraadka la soo geliyo goobaha dowlad goboleedka iyo sidoo kaleeto guud ahaan dalka ma jira qorshe guud oo wasaaraddu ay ka leedahay in laga hortago dadka soo gelinayo muqaadaraadka dowlad goboleedka
aada iyo aad muqaadaraadka ogtahay kuwana waa dalka banaankiisa laga keenaa kuwana dal gudihiisa lagu abuuraa marka labadoodana waxaa kala yeelna qorshooyin kuwa gudahana lagu sameeyana ama lagu abuurana inaan aan burburino si mar dambe aysan loo beeranin ama loo loo loo loo waxaa loogu dhexsameyn gudaha dalka goobaha annaga na kuseyto oo gudaha dowlad goboleedka ah kuwa dalka soo gala oo goobaha kale oo dalka naga soo gala haddii aan lahayd gobolada kale diriska nala ama caasimada leh in iyagana doodayaasha kastalada lagu baaro ama loo lagu yani lagu cashuro gaadiidka in goobahaas lagu jagareeyo loogana daadiyo wixii soo galaayo deegaanka halkaasna lagu burburiyo haddiina goobaha magaalada lagu haayo ama meelaha lagu keediyana iyagana saasoo kaleeto lagu soo qabto ama lagu soo burburiyo dadkan loo soo madhiyo goob fagaara lagu burburiyo lagu gubo marka qorshayaal noocaasa noogu dirsan haddana qeybo badan oo ku guulaysan inta dhiman insha allah
wasiir iyadoo aan ognahay in dhibaatooyin kale oo amni oo fara badan ay dalka ka jiraan iyo guud ahaan dowlad goboleedka maxaa ku soo beegay xilligan la dagaalanka muqaadaraadka
la dagaalanka muqaadaraadka waa xilligan kusoo beer waxaa waaye asaga qayb ka noqda amni darrada waayo amni darrada haddii aan lahayn la dagaalanka argagixisada waxay noqotay nimankan waxyaaba ayaga naftooda ay ka ganacsadaan oo dhaqaalo ka sameeyaan maadaama meelo kale dhaqaalada kusan kasoo gelaynin sidoo kale in amni darrada keliya la dagaalanka argagixisada ay kasii baahday oo waxaa aragna bulshada in lamaandooriye maskaxa laga bedelay iyaga naftooda amni darrada qayb ka noqotay marka sidaas darteed waa in qofkii dembiga galaya asoo maskaxdiisa og oo dembiga iyo gale ogyahay oo hadduu ku dhacayna oo ku dhacaa haddii qof wadana maskaxa laga bedelo dad laayo ama dad shacaba oo baabiya naftigeeda amni darada ayay qayb ka taha marka saas darteed ayaan ugu hortagayna horta inaan maandooriyaashan aan cirib tirno si dagaalka argagixisada keliya oo u noqdo meesha aan ku jeeysano
waxaa sheegtay in argixisadu ka ganacsadaan muqaadaraadka sidee uga ganacsadaan ma waxaa jira goobo u furan argixisada in oo ay ku iibiyaan waxyaabaha maanka dooriya
maya goobaha u furan oo ayaga ka ganacsadaan ma jiraan laakiin waxaa ognaha goobaha ayay gacanta ku hayaan oo kale in muqaadaraadka laga yani ay ka shaqeeyaan in lagu in lagu beero qaybna lagu sameeyo saas darteedna ay si hoose ay kusoo gelaan magaalooyinka ayagoo dadka ganacsatada ama dadka caadiga ee wax ganacsada soo dhexmarsiinayo marka deegaanadooda maadaama aysan wax kaleto hadda oo ganacsi kale ama dhaqaalo kale aysan ku herin si dadban ay ugu ganacsadaan oo dhaqaalo ay ugu sameeyaan
waa tahay markaan taas muqaadaraad ka gubno dhowaan wasaaradda amniga waxa ay ku howlaneed qorsho ciidamada booliska dowlad goboleedka hirshabeelle loogu samaynayo siyaasad guud oo dowlad goboleedka ah bal qorshahaasi halkee maraya maxaase la hadda idinkaga qabsoomay
waa maasan tahay saa la socotid ba booliiska iyo ciidanka dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaan hay-adda ugu sareyso ee booliiska ah waa hay-adaha asalka guud ahaan dalka oo dhan hay-adda ugu facaweyn sidaa darteed waxay leeyihiin in shuruuc iyo istaraatiijiyo gaar ah loo sameeyo si loo horumariyo haddii aan lahayd tababarkooda iyo haddii aan lahayd shaqadoodaba waxaan ku guulaysanay xeerka ciidanka booliiska dowladgoboleedka hirshabeelle markii ugu horeysay muddo shan sanaha ah in la horgeeyo golaha wasiirada hadduu ilaahay raali waxaan rajaynanaa golaha muddo badan markay ka doodaane inuu isbuuca dambe uu meel mari doono kadibna baarlamaan oo uu sharciyeen doono sharcigaas ama xeerkaas wuxuu wax weyn ka tari doonaa horumarka iyo kala dambeynta iyo shaqa- shaqooyinka ciidanka ee booliiska dowladka hirshabeelle wax weyn inuu insha allah soo kordhiya rajaynana meel fiican ayuu hadda noo maraya
een saameyn intee leeg ayuu xeerkan ku yeelanayaa bulshada maadaama boolisku ay yihiin dadka u adeega bulshada
Ee, dabcan wuxuu wanaagsan usoo kordhi doonaa maadaama bulshada iyo booliska ay yihiin ee, laba ee, dad oo isku xiran waxaan rajeynaynaa ciidan keliya bulshadooda maadaama u yahay xeerkan ee, saraakiisha iyo askarta ee, haddii aan leh ee, la dhaqanka bulshada iyo xirfadoodaba in wax badan oo oo ka tari doono korna u qaadi doono haddii uu ilaahay raaco.
amniga guud ee dowlad goboleedka hirshabeelle iyo waxyaabihii idiin qabsoomay
walaa horta amniga guud ee dowlad goboleedka hirshabeelle saad la socotid ee, muddooyinkii dambe ee, waxay iska jireen meelaha qaar inay ee, falal argagixisa ay ka dhacaan laakiin guud ahaan ee, sidii hore waa aada ugu wanaagsanaa waayo ciidamada ee ku sugan adigaalo ciidanka dowlad goboleedka iyo ciidanka dowladda iskaashi badan iyo ciidanka amisom qorshayaal badan oo la sameeyey ee muddadii sanadka hadda gudihiisa ahayd iyo howlgallo badan oo la sameeyey ee, waxay qayb ka noqotay in amniga dowlad goboleedka guud ahaan oo si wanaagsan u hagaago waxyaabo badanaa marka halkaas noogu qabsoomay meelaha qaar oo hadda maalmahayna soo dhaafay haddii matabaan iyo erida hal leedahay magaca jixsada intay mar soo aadeen ay ka baxeen yani ciidanka dowladda ay ka saareen waa ay jirtaa marka dhammaan guud ahaan dowlad goboleedka amnigiisa waa hadda sidii hore aad ayuu eh, ugu wanaagsan yahay waxaan rajeynaynaa insha allah eh, qorshaha cusub oo sanadkan laba kun iyo labaatan labada in wax badan eh, afeen ay ka tari doonto wax wanaagsan oo rajeynaynaa insha allah inta noo qabsoonto markii noo qabsoonto
fariintaada ugu dambaysa ee uga faa'iidaysanaysa warbaahinta qaranka maxay tahay
Ee, fariinta ugu dambeysa aan ugu faa'iideysanayo warbaahinta qaranka waxay tahay ee, saan ognahay muqaadaraadka ee, waa waa wax bulshadeena dhib ku ah waa wax ee, ee, haddii ahaan lahayd dadka soo koraya dhalinyarada ah hadda dan dadkiisa ay muqaadaraad ku bataneen wax badan oo laga fi- oo yani laga filan karo wanaaga ma jiraan guud ahaan bulshada ee warbaahinta culummada iyo dadka ee, bulshada saameyn
wasiirka amniga dowlad goboleedka hirshabeelle ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal oo ka warbixinayay howlgallo lagula dagaalamayo maandooriyaha khamriga oo ay ka bilaabeen gobolka shabeellaha dhexe iyo weliba gobolka hiiraan barnaamijka faaqidada wararka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad dhegeysanaysaane wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka hirshabeelle ayaa sheegtay in abaar baahsan ay ka jirto deegaano ka tirsan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka hirshabeelle cabdi mahad qoorgaab ayaa ka warbixiyey deegaanada ugu daran ee abaaruhu ka jiraan
een, xaaladaha guud ee dalka ee ka jira iyo sidoo kaleentood xaaladda gaar ahaaneed ee dowlad goboleedka hirshabeelle Een, sidaan wada ognahay xaaladda guud ee hirsha xaaladda guud ee dalka wuxuu ku jiraa een, abaaro ee, wuxuu galay maxaa la yidhaahdaa biyo la-aan baahsan ee aad iyo aad u fara badan Een, marka aan usoo laabto ee, dowladda hirshabeelle runtii waxa ay maxaa la yidhaahdaa ay dhaxashatay amba ay ku dhex jirtaa laba problem ama laba dhibaato oo labadooduba ay yihiin hadda eh, natural oo waa wax dabiiciya Een, marna waxay ku jirtaa biyo fatahaado ah marna waxay ku jirtaa biyo la-aan baahsan oo webigii shabeelle ayaa marna baaba'san oo garoon camal banooni loogu dheelayaa oo meel baaba'san oo ebera oo wax biyo aysan ku jirin ah marna ah biyo looga kala qaxayo ee, magaalada iyo tuulooyinka dhammaan beerihii baabi'inayo sidoo kaleeto dalagiina ay aad iyo aad ugu baabi'een isla sanadkan gudihiisa waxaan aad iyo aad uga cabanaynay in ay biyo nagu baabi'iyeen een, webiga shabeelle isla sidii oo kaleentood dadkii biyihii ay barkiciyeen oo degan meelaha bannaanka ah sida maxaa la yidhaahdaa meelaha ee, sarsare ee dhulka degan ayaa waxaa dhacday in haddana isla bishii lasoo dhaafay iyo bishii ka horreysayba saadaalintii ay samaysay wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo midda maxaa la yidhahdaa ee maamul goboleedyadaba saadaalintii ay sameeyeen in ay biyo la-aan bahsani ama roob la-aan bahsani ay kusoo wajahan tahay ee dalka qiyaastii la sameeyey runtii way dhacday waana maxaan kuu sheegaa waa wax qadar rabbiya oo ilaahay xaggiisa nooga yimiday in een, roob yari ay dhacdo ama roob la-aan ay dhacdo waa wax qadar rabbiya sida aan wada ognahana waxaa ka jiro waxaa ka jira wadanka guud ahaan sidaa la wada dareemayo waxaa baaba'aya xoolihii waxaa baaba'aya dadkii waxaa baaba'ayo dalagii Een, dalagu haduusan hadii dalagu uu baabao waxaa baaba'aya xoolihii xooluhu hadday baaba'aanna waxaa baaba'aya dadka saa darteed waa wax isku xiran waa waxa keliya ee, dadyowga reer hirshabeelle guud ahaan ay ku nool yihiin ayaa ah laba shay oo ah waa beeraley waana xoola dhaqato labadii ayaa maxaan ku sheegaa u baaba'ay een, xaalad maxaan ku sheegaa biyo la-aan iyo xaalad biyo labadaba u baabi'een Een, runtii waa qiyaasi karnaa waana dareemi karnaa haddii qof ee, awal la dhibaateysnaa ee, xaalado duruufo ee, maxaan ku sheegaa biyo baabi'iyeen haddii uu beer ka shaqaysan lahaa beerihii waa baabi'een meeluu ka shaqaysta ma lahan asaguna beer ma qabin ama hadduu beer qabay beertii maxaan ku sheegaa biyaa baabi'iyey sidoo kalentood wax uu ku noolaado asoon lahaynin ayuu haddana maxaa la yidhaahdaa waxaa dhacay haddana in ay biyo la-aan baahsan iyo roob la-aan baahsan ay ka dhacdo ee, dowlad goboleedka hirshabeelle aad iyo aad ayaan waxaan kuu sheegaa een, arrinkaas uga xumahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa oo aan ka rajaynaynaa inuu roob lagu qabowsado ummadduna ku kala degto inuu ilaahay ee, naxariistiisa nagu siiyo sidoo kalentood ee, waxaan aad iyo aad maxaa la yidhaahdaa dadyowga soomaaliyeed ugu wargelinaya xaaladda ay ku jirto ee, dowlad goboleedka hirshabeelle ee, shacabkiisa ee, maxaa la yidhahdaa ku kala nool webiga daafihiisa iyo magaalooyinka kalentood tuulooyinka waxaa ugu daran oo hadda ugu baahsan oo baahiyooyinka iyo abaarta aadka iyo aadka u faraha badan ay noogaga imaanayaan waxaa ka mid a ee, degmooyinka ee, tuulooyinka hoos yimaada ee, degmooyinka la yidhaahdo een, beledweyne iyo sidoo kalentood ee, matabaan maxaas iyo sidoo kalentood raagaceelle qaybo ka mida jowhar oo iyaguna aad iyo aad u baaba'san qaybo ka mida degmada mahaday oo iyaguna een, labada xaaladoodba afartii sanee lasoo dhaafay labada xaaladoodba ku jiray marna waxay ku jireen biyo la-aan biyaa baabi'inaaye marna waxaa baabi'inaaye maxaa la yidhaahdaa een, biyo la-aan ayay u baaba'ayeen sidaa darteed qof kasta iyo meel kasta oo ay dadka reer hirshabeelle ay joogaan waxa ay ka cabanayaan waa abaarta hadda ku dhifatay oo ay hadda xaaladdaas kula jiraan waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad baaq dheer oo cod dheer iyo cod gaaban ah aan ku diro dadyowga soomaaliyeed ee ku kala nool dunida daafaheeda inay maxaa la yidhaahdaa dadkaas soo gaarsiiyaan Een, kun afar boqol iyo konton qoys ayaa hay-adda la yidhaahdo ee juba foundation waxay u qaybisay een, maxaan ku sheegaa gargaar adigu nfi la yidhaahdo waa non food
barnaamijka faaqidaada wararka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad dhegeysaneysaan dhegeystayaale dhanka kalena deegaano hoos taga magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa laga soo sheegayaa abaaro saameeyey dadka iyo dunyada oo halkaasi ka jira waxaan gordhow arrimahaasi ka wareysanay iyo saameynta ay geysatayba maxamed deeq cabdi maxamed wariyaha dhuusamareeb ee warbaahinta qaranka
waa mahadsan tahay runtii abaaruhu deegaano fara badan ay saameeyeen waxaana xusid mudan in meelaha qaar aada arkayso dadkii oo xooluhu kasii dhammaanayaan maadaama dhulka uu runtii aada u abaarsaday xilli roobaadkii la filayana uusan di'in taasina ay keentay in xaaladdu ay noqoto mid sii liidata dadku waxa ay hadda ku dadaalayaan badbaadinta dadka amaba maaragtay caruurta iyo haweenka oo kale dadka nugulka ah waxyaabaha ugu daran oo runtii dadka haysta waxaa ka mid ah biyo la-aan deegaanada ka jirta qiimaha biyaha halkaasi la geeyo oo guryadaa lagu geeyana uu yahay mid aada u sarreeya oo runtii xilliyadii hore ka sarreeya fuustada biyaha qiyaastii ilaa saddex dollar ayaa lagu geeya lacag ah oo runtii aada u fara badan marka deegaanada dadka ku sugan waxa ay codsanayaan in gargaar iyo gurmad loo fidiyo mararka qaar meelaha biyo dhaamin dad qurba jooga oo lacaga isku soo dardaray ayaa ka sabeeya taas oo aan runtii wax weyn aan ka bedeli karin biyo la-aanta iyo xaalada nololeed oo deegaanadaasi ka jirta waxa ayna u badan yihiin dhulka miyiga ah ee bariga ka xiga magaalada dhuusmareeb xaaladahani dhulka ay kasoo cusboonaadeen waa gartay marka ma jiraan qoysas ka yimid mihiga oo maamulku ay dibudejin u sameeyeen ee deegaanada qaar ee galmudug waxaa jira dadku inay ka imaanayaan meelihii mihiga oo xoolo dhaqatadii ay soo guurayaan maadaama xoolihii ay ka dhammaadeen
runtii dad waa ay jiraan soo galay magaalooyinka laakiin wax dibadejina oo loo sameeyey ama meelaha cayiman oo la dejiyey ma jirto balse taa bedelkeeda dadka waxaa xusid mudan inay magaalooyinka uga soo horreeyeen amaba ay deganaayeen dad eheladooda ah kuwaasina ay dulsaar ku yihiin oo runtii ay xaaladaha la qaybsanayaan balse meel hadda la dhihi karo dadkaasi waa ay ku urursan yihiin amaba waa ay degan yihiin ma jirto qof waliba markii xaaladu ku xumaato oo maaragtay nolosha dadka ay ciriiri gasho waxa uu nafta la soo aadaa dadka ehelkiisa ah oo magaalooyinka degan si uu u miciinsado marka run ahaantii xaaladu ma ahan mid la qiyaasi karo oo deegaanada qaar waxaad arkaysaa xoolihii oo dhintay oo baktigoodu oo yaallo jeeda hoostooda iyo wadooyinka weliba waxa ugu badan oo hadda dhimanaya dhanka xoolaha marka la eego waa arayga oo maaragtay dadku maaragtay kuu sheegayaan in xoolo badani ay ka dhinteen abaarta awgeed cudurrana ay u heliyaan waa garta marka deegaanada hoos yimaada dhuusamareeb oo kale dadku hore maxay u cabi jireen maadaama hadda abaaro ay jiraan oo sheegtay in biyaha ay aada u qaaloobeen ma jiraan miyaa wax ceelal ah oo magaalada ka baxsan oo dadku ay ku tiirsanaayeen
ceelashu waa ku yar yihiin meelaha qaar waxaa ka jira ceelal gacan qodaal ah oo qaarkood sanado badan ay halkaasi ka qudnaayeen abaaro isfasagay dartood oo deegaanada ka dhacay biyihii ayaa ka dhammaaday oo biyo la-aan ayaa ka dhacday meelahaasna inta badan waxaa ku xiran baagag dadku biyaha ku shubtaan oo booyado lagu geeyo qaarkood baraaga ayaa ku yaala runtii qiimaha ayaa kor u kacay oo biyaha halkaasi lagu geeyo waxyaabaha u sababta ahna waxaa ka mid ah waktigii roobka la filayey oo la seegay iyo sidoo kale shidaalka oo qaaliyoobay oo taasina ay keentay in dadka maaragtay booyadleyda oo biyaha ay halkaas qiimo sare ku geeyaan sidoo kalena qiimo sare ay iibiyaan kuwa ceelasha maadaama matoorada biyaha ay kusoo saarayaan bamka oo loo adeegsanayo mashiin maaragtay shidaal loo isticmaalo taasina xaaladda waa ay sii xumaysay waa gartay maxamed marka waxaad sheegtay in gargaar yar uu jiro oo ku saabsan qoorba joogtu biyadhaameyn ay u sameeyeen dhanka maamulka ka hore maxay tallaaba oo ay qaadeen
runtii maamulku tallaabo wada jir ah oo la qaaday ma jirto laakiin magaalo kasta deegaanada hoostaga waxa ay u sameeyaan waxyaabo runtii markaasi dadka laga yaabo in afar iyo labaatan saac kadib ay sidoodii kusoo noqdaan hadday aan lahaayeen biyo dhaamin aan sidaasi u badnayn raashimo yar oo la gaarsiiyey daawooyin aan ku filnayn oo deegaanada qaar la geeyey marka ma jirto gacan buuxda oo dadkaas si siman u gaartay
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka faaqidaada wararka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya tan iyo kulanti dabo nabadgelyo